allah u naxariistay waxaa maanta ku geeriyooday magaalada aadisababa ee dalka etoobiya abwaankii maxamuud cabdulaahi ciise singub kadib markii xanuunu ku soo booday haddaba warbixin ku saabsan taariikhda iyo xusuusta abwaanka waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle allaha u nakhariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa wadani hal abuur mufakir iyo qof guud ahaan xoogga saaree fanka soomaaliyeed sida ka muuqata heese guubaaba ahna wuxuu ku toosinaya soomaaliya afrikaba abwaan cusmaan cabdulaahi guure waa abwaankii soomaaliyeed ee ugu dambeey isku arkaan cumrada maalmihii lasoo dhaafay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub abwaan sangub wuxuu ahay guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed waana shaqsi taariikh weyn iyo magac weyn ummadda soomaaliyeed ku leh waxaan dhihi karaa haddii alla kuu ron yahay mid ka mid a qaamuuskii soomaaliya haddii alla kuu ron yahay ayuu ahay shaqsi ummadda soomaaliyeed qaali ku ahna waa ahay oo haddii alla kuu ron yahay xigmad badan uga tegey mararka qaarna waxaaba la dhihi karaa soomaali waa ka korreeyo afrika ayuu u doodi jiray oo xorriyadda afrika ayuu u dagaalami jiray marka allaha u naxariisto waxaan u malaynayaa abwaankii ugu dambeeyey araggiisa inaan ahay oo waxaan isla joognay hadda haddii alla kuu roon yahay ximradii waana u xanuunsanaay in muddo ah inkastoo hadda haddii alla kuu roon yahay xanuunka u dambeeyey oo ahay mid ku cusub abwaan sangub allaha u nakhariista wuxuu cumrada ku dawaafay isagoo saaran gaari lagu riixayay wuxuuna ka cabanaya xanuuno siduu fiyooda u sheegay abwaan cusmaan cabdulaahi guure oo muddooyinkii dambe saaxiibo dhow ay ahaayeen kana wada tirsanaayeen golaha abwaanada soomaaliyeed oo guddoomiye ka ahaa abwaan sangub isagoo gaarigii naafadu ay ku fadhiisaan welijar isagoo ku fadhiya ayaa la dawaafiyey oo xaramka dawaafayey markii haddii alla kuuranayo cimradii dhammaystana waxaa la keenay magaalada jidda anigu waa soo baxay hase yeeshee kadib waxaan ka war helay madaxweynaha kilinka soomaaliya state mustafa cagjar inuu casuumay sabtigii lasoo dhaafay ayaa la geeyey magaalada adisababa qaliinkana waxaa lagu sameeyey shalay marka xalay waxaa laygu wargeliyey haddii alla kuuroonyaa waa la qalay hase yeeshee weli ma soo naaxin oo suntii iyo jirkiisa ku jirta hase yeeshee qadartii maanta ayay dhammaatay oo haddii alla kuuroonyaa ilaahay oofsaday marka waxaan leeyahay bashar waliba waa dhiban ballan weeye geeridu qofna baaqan maaye allow buddiisa u nuuri fanka abwansagub dadka yaqaan waxay ku sheegeen inuu ahaa mid hagar la-aaneed wuxuuna inta badan soo saaray hoballada caanka ee kooxda waaberi oo qaadaya heesihiisa iyo riwaayadaha aan baxay abwaan harsidhooh guddoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan sangub wuxuu ahaa guubaabiye qaran iyo guubaabiye qaaradeed labadaba oo waxa weye soomaaliya iyo afrikaba waa guubaabinayo wuxuuna ahaa fankiisa haddaan kuga cabiro afartankii sano ugu dambeysay fannaan soo baxa ee hobalada waaberiya ama suuq jooga oo aan sangub soo saarino ma jirin hadduu jirana boqolkiiba toban ma dhamma taasi waxay ku tusaysaa hagar la-aanta iyo muxuu ahaa firfircoonida iyo abiteedka uu u hayay yani muxuu ahaa shaqadiisa ka soo tag dalku markuu burburay oo la kala cararay oo nimbe meel aaday abwaan sangub qaxootigii uga horreeyey wuxuu ku galay nairobi mana joojin shaqadiisa fanka ee waa uu waday intaas wuxuu goobaabinaya muxuu ahay dadka oo gabaga aad aragtay derin iyo go-wadatada jirigaan dawirisada teendhada kudoodada waaba looga sii daray meeshuu ku tirinayo waxa weeye qaxootigi waayo riwaayadihii aan baxay ee lagu xasuusta abaasangub waxaa ka mid a qabrigii jacaylka xusuustii jacaylka xuud baa liqay jacaylka iyo riwaayadda caanbaxday ee waa maadays adduunyadu dadkuna way matelayaan riwaayadihii caanbaxay sangub wuxuu ahaa ninka keliya ee sameeyey riwaayad la dhigay saddex boqol iyo lixdan habeen oo xiriir ah waxay ahayd qabrigii jacaylka wuxuu sameeyey xuud baa laqay jacaylkii wuxuu sameeyey qabrigii jacaylka wuxuu sameeyey xuskii jacaylka qabrigii jacaylka waxaa la dhigay saddex boqol iyo lixdan habeen riwaayad iskoorkaas gaartay ma jirto oo cod kala samaysay sidoo kale wuxuu sameeyey riwaayaddii maadays adduunyada dadkana way matelayaan waa maadays oo muxuu ahaa shan iyo toban kun oo qof ka badan ay hal mar daawasho ugu fadhiisatay taasna taariikhdaasna isagaa leh haddii aan la helin garoonka dedan meelka weyn oo dad kale muxuu ahaa ay ku soo bandhigaan cid isaga kaga horraysa oo ma jirto ka suko in soomaaliya xoogga saarayay abwaansagu waxaa kaloo lagu xusuustaa sida ugu taagnaa qaaradda afrika waxaana jira heese uu kula hadlayay guud ahaan afrika sida uu mar kale sharaxayo abwaan cusmaan cabdulaahi guure heesta afrika heeseexan waxay ka mid ahayd haddii alla kuu roon yahay heesihii uu ku guubaabinaya afrika beriga afrika waxaa xor ahayd haddii alla ku afartan iyo sideed waddan wuxuu leeyahay afrika sidaadaba sax baan xoolo leenahay la yidhaahdo saxardiid summadiisu midab tahay afartan iyo sideed naasimani ay ku yaaleen marka erayada yaab kale ee ku jira waxaa ka mid a ninkuu siray wax kuu sheeg ninkuu siiyey kuu faan ninkuu sugay gar kuu dhigay nin sarbeebay kaa qari waxaa kaloo yaab leh oo erayada ku jira sidaan waa naqaanaa sidanna waanu garannaa hadday gacantu saan tahay sir bay cirib ku leedahay cabdulqaadir okey v o a muqdisho allaha u naxariistee maxamuud cabdulaahi ciise sangub waxa uu ku noolaa jiray dalkan maraykanka sanadkii labada kun iyo toddobadii ayaa lagu eedeeyey inuu xadgudub dhinaca galmada u geystay gabar toban sano jir ahayd dhacdadaas oo la sheegay inay dhacday sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii inkastoo aysan maxkamadi caddaynin eedayntaasi loo jeediyey sangub warbaahinta maraykanka ayaa waxay qortay in isla sanadkaasi uu baxsaday kana baxsada dalkan maraykanka waxaana lagu daray tobanka qof oo sida weyn loo doondoonayo ee degmada hennebin county ee magaalada minneabolis marxuumku isagu wuu beenayey eedintaasi